waxaa weli teenada afisyoonaya magaalada ah muqdisho ka socda shirka wada tashiga doorashooyinka ee u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee dalka iyo eedna gobolka banaadir shirkan oo magaalada ah muqdisho ka furmay sabtidii toddobaadkan ayaa la sheegay in horumar ballaaran ay dhinacyadu ay ka gaareen balse caqabadaha koowaad ee shirkaasina ay tahay khilaafka siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee salka ku haya doorashada kuraaso gobolada waqooyi ee lagu qabanayo magaalada muqdisho saddexdii cisho ee lasoo dhaafay ayaa madaxda een shirkaasi waxay ka doodeen qodobadii een fashiliyey shirkii hore een sida arrinta gobolka gedo arrinta doorashada gobolada waqooyi iyo arrinta guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in inta badan la isku fahmay qodobadii ay madaxdu ay ka doodeen ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka soomaaliya madaxda ku shiraysa xerada afisyoon ee magaalada muqdisho ayaa maalmaha soo socda waxay ka hadli doonaan sidii xal looga gaari lahaa khilaafka u dhexeeya labada garab ee siyaasiyiinta gobolada waqooyi en si en marka la xaliyo maalinta khamiista ah eena loo qabto munaasabad weyn oo lagu saxiixayo heshiiska arrimaha doorashada ee la filayo in guul ay ka gaaraan xubnaha ku jirsan teenada afisyooni ee magaalada muqdisho
eediyada mahadsaniyey cabdirashiid antena dhinihii kaleed madaxda maamul goboleedyada oo kusugan magaalada muqdisho iyo weliba saacadoog ilaa dhaafi iyo wadana kulamo gaar ah oo ay la qaadayeen xubnaha midooda musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa kulan la qaadeen guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdilaahi iyoona ku wada hadleen sidii xallin ku diiri lahayay murankan dhexeeya lamada garab ee siyaasiyiinta gobolada waqooyi sidoo kaleed madaxweynaha hirshabelle cali guudlaaw ayaa kulan gaaree la qaaday oolan ku hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo khilaafka doorashooyinka ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed nafti gareen yaa usiina xalay hoygu sugadeganyi magaalada muqdisho ka qaabilay musharax cabdikariin xuseen guuleed iyo oona kuwada hadleen sidii xalanku hele lahaayay ama xalanka hele lahaay yaroo khilaafka doorashooyinka dalka kudhii doona dhinihii kaleed madaxweynayaasha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa kulamada iyo la qaadayn xubnaha midooda musharaxiinta ee haanola kafadow inay xalka ee xalanka deera khilaafka iyo sidii een dalkayan kudhii lahaaytay doorasho londhanyi madaxda jubbaland puntland iyo koonfur galbeed hirshabelle iyo galmudug oo kusugan magaalada muqdisho iyoona ku qeyb galeen shirka oo ku qeyb galaan ero shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka ee caasimada dalka ku socda dhinihii kaleed guddoomiyaha golaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi oo weheliyaa in qaar kumid ah xildhibaanada ku jeeda gobolada waqooyiya kulamo lale kulamo lanka hadalaya arrimaha doorashooyinka waliba iyo kuwidaana magaalada muqdisho mas-uuliyiintun iyo waliba iyo geeka kulan la qaadayna musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed iyo oona kuwada hadleen xaaladda guud ee dalka usamarahay gaar ahaan arrimaha doorashooyi doorashooyinka iyo kumiro dhalinta shirka wadatashiga ee ku socda magaalada muqdisho guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi iyo xubnaha la socdan yaa maalamoog ilaa dhaafi weliba iyo wadana kulamo ku saabsan sidii laga dhamaayo lahaayay khilaafkan dhexeeya siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee ku sugan magaalada muqdisho shalay ayaa weliba magaalada muqdisho kulunku weeldhaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kula weeldhaday eroo xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo oona xafiiska ra-iisul wasaaraha uuse shaaci ini kulankaasati wal isfaham elkadeeri dhinihii kaleed warar dheeraad ayaa ku baahayeen qarax khasaare jeysidoo kudhii suuqa bakaaraha gaar ahaan meelalanka lukuraro baawarta ku bahayan boosteejyada xarar dheere inta badan degmooyinka gobolka banaadir ayaa waliba lagu dhigay joogto qaraxun oo geeka kudhii suuqa bakaaraha qaraxun yaa waliba uu sahayay kolka oo ku duwanayay walibaa la sheegay qaraxyadii hore walibaana la sheegay inuusa haya qarax miine oo la dhikay luuq yar oon dhexeeyay een bakaarkayaala meela city inta la xaqiijiyey hal qof oo shacab ayaa ka dhaawacmay qaraxa city qaraxa kureed goobta waliba goobta qaraxa ka dhiya waliba een deeray een ciidamo ku tirsan dowladda iyo oona hireen wadooyinka goobta city galaayay
insha allah cabdiraxmaan ibnu awf wuxuu ka mid yahay
ciidamada booliska sadagaarka inta
waayahay dhegeystayaal waliba aysiin dhegeysta haytana warka duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo waliba lan weerar bambaane ee ka qaaday xarunta baarlamaanka ee maamulka hirshabeelle ayaa la qowaday sida faahfaahinta warku uusan inka fiiriyow saciid maxamed nuur saciid sabriye
ciidamada booliska sadagaarka ee tababaran ee haramacad oo ku sugan magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wayba la sheegay in iyo gacanta ka dhikan qof halay weerar bambaano eh usii qaaday xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ciidamada ayaa howlgalayo sameeyeen qofkaas qabadeen sida la ka sheegay waraha kubahi taliska ciidamada booliska ee sadagaarka ee tababaran ee haramacad ee ku sugan magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle bamka ayaa baa la ku tuuray bamka iyo ayba laku tuuray gudaha xarunta baarlamaanka oo ka yaala korjeedka saldhigga booliska magaalada jowhar waybana wararka la helahayo sheegahan in weerarkaas usan ku dhalan khasaare maalmoogii laha dhaafi iyo ammaanka magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa hayti to eedlanka obsi qabay waybana dhowaan ka dagaalamay ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaad hubaysan oo ha ku dhirafi xariig lanjaysadii taliyayaasho ciidamada booliska sadagaarka ee tababaran ee haramacad oo kusug
waayahay eedyada mahadsanid saciid wararku kuwayahay magaalada beledweyne ayaa sheegahay inay webiga shabeelle uusan ka fatahayay xaafado ku mid ah magaalada beledweyne qoysaska ku nool xaafadaha iyo biyo deerayn yaa bilaabay iniyo isku kubarakahan guryaal iyo oona kabaaqi ee koobsidi ero inimila sayti iyo kugoodoomang digniin laakusaar ee digniin hasaareen maamulka gobolka hiiraan maalamo ka hor iyo waliba uuseeyo kumuujiyana inay biyo badan ee sheena doona webiga shabeelle sidaas daraadiyana lambaahani in la kohortago ka hor anti biyo iyo khatar anjeysana dadaalad badan oo la sameeyay ayaa suurtageliyeen inay sanadkun biyo badan iyo anka fatahana magaalada beledweyne inkastoo hadda la dareemahay cubsi la xiriirta fatahaada webiga shabeelle ayaa dhowrkii sana ee lahadhaafi waliba uusu fatahaada kasuub yahay magaalada beledweyne iyo on inta badan magaalada beledweyne iyo dadka degan iyo isku kubarakacayeen dhinihii kaleed waliba n dhinihi kaleed waliba la dhexdhexaadiyey ama laku guuleysay ini la dhexdhexaadiyey maleeshiya beeleedya dagaalamo ay sida faahfaahinta warkunyana inkafiriyaasa leyla waxaa maanta lagu guulaystay in la kala qaado laba maleesho beeleed oo dhowaan ku dagaalamaya leedka waqooyi galbeed ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka hirshabeelle raase isaaq wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga wasiiru dowlaha cadaalada sinataro wasiir iyo xildhibaano ka tirsan hirshabeelle ayaa kormeeray goobaha ciidan beeleedka lagu kala qaaday iyo halka la kala geeyey maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada beledweyne ka socday shir lagu heshiisiinayo labada beelood waxaana lagu guulaystay in xabad joojin la kala dhex dhigo kadibna la kala qaado gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabeelle siraaj sheekh isaaq ayaa sheegay in si rasmi ah u kala qaadeen islamarkaana sidoo kale laga wada hadli doono waxaa soo celceliyey colaada labada beelood deegaanada ku yaala waqooyi galbeed ee magaalada beledweyne waxaa kusoo laalaabtay degalbeeleedyada waxaana dhowr jeer lagu guulaystay in heshiis laga gaaro balse mar kale dagaalka dhacay waxaa maanta lagu
waayahay eedyada umahadsantaa leyla dhinihii kaleed golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa geeka gelinka dambe walibaa la filahaya in iyo shirkuweeldhadan arrimaha soomaaliya xilii wili walheliis ee lunkudeerna doorashooyinka dalka kulanka golaha ammaanka iyo walibaa qodobada lagu hadal doono kumid ee arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha bini-aadinimo ee ku jira gudaha dalka wakiilalka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey james swan iyo madaxa amisom ee francisco madera ayaa warbixina lanku dhugunso doona shirkaasiti xubnaha kale ee ku qeyb galaha shirkiya iyona dhinijo waliba iyo ku hadla doonana xaalada soomaaliya iyo oona qaarjo taageero n cusub un ballan qaado doona dowladda federaalk ee soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobaya dhowr jeer shir kuweeldhadan xaalada dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka balse shirjo majarna een weli waaluusi ku bedeliya xaalada dalka dhinihi kaleed wararkuunu ku helahayna deegaanka galgale ee kayaala buuraleyda calamadow ee gobolka bariya waliba usa waliba laha ka warmahay inay gelinkii dambe ee shalay timilasati tirahoobiyaala iyo hakatuureen dagaalamyaalka al-shabaab dadka deegaanka iyo waliba ayo sheegayn in gudaha iyo ongaleen gudaha iyo ongaleen waan iyo ini gudaha iyo ka dhiyan ilaa iyo labaati labaatan hoobi oo joogtiyo siwiinlan dheegi islamarkaasaytina dadkaiyo dareemeen cobso hoogan oo la xiriirta dhinaca iyo gantaalada saraakiil ku tirsan ciidanka puntland ee kasugan galgala ayaa sheegay in mid kumid ah madaaficdiisu ka dhiyeen madaaficda hadhiidiisu ka dhimidii askari ku mid hayay ciidanka puntland iyadoona la eena lahanweriina weli khasaare kale oo ku dhaladay ciidamada puntland iyo weliba saldhigyo kaliyana deegaana deegaanka iyo al-shabaab iyo ka ka garaaceen madaafiicda welibana sidoo kale degana dad badan oo beeraley iyo xoolo dhaqateen iska jara si kastaba haato al-shabaab iyo ciidanka puntland ayaa dhowr jeer ka dagaalamay deegaano ku tirsan buuraleyda galgale ee gobolka bari welibana sabab een shabaabka iyo meelaseyti kaliyana fariisimo een dhulbeeraleyda ee meelaseyti ka yaalaan dhinihii kaleeda xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya warbixin usaasaaraya ka sheegay in weerarkii al-shabaab ee bili mars iyo ka qaadeen xabsiga magaalada boosaaso kana ku fureen saddex boqol soddoy todobma xabiis oo milis boqol iyo afartan ku mid ay onhirnaayeen dembiye la xiriira argagixisinimo toban ka mid a maxaabiistii ahaayeen bilaan weerarkaasi tiiya toddoba ku tirsan ciidanka amniga iyo lama askari oo ciidanka asluubta puntland ku mid ah yaa waliba iyo ka dhimidana weerarkii ka qaadeen xarakada al-shabaab meelo lama kalen iyo ka dhaawacmeen xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa sheegay weerarka city inuu isku mid ahayay weerarada heer joosarey iyo al-shabaab iyo kujiisidayeen gudaha dalka xogto weerar kun yaa qeyb ku hayti warbixin saddex bilood leh warbixin saddex bilood leh oo ah ka saabsan xaaladda soomaaliya taasoo wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya uuse geeka ku horjeedi doono golaha ammaanka ee qaramada midoobey dhinihii kale xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in use in ururka daacish uuse biliyay abriil sideedii ero sideedii ee ciidamada puntland la beegsaday weerar qarax ee lan adeegsaday weerar qarax lan adeegsaday ee kordhiyay degmada qandale ee gobolka bari milasity oo iyo ka dhimadeen lama askari oo ku tirsan ciidanka amniga dhugunsadayaal waliba aysan dhugunsi haytana warka duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka binaanka dowladda suudan ayaa waliba wadan jayaha ka rogdaya xaalad deg deg eeye oona bandow iyo bandow xiliga hamiinkii oo la saaray qeybo kumid ee dalkaasity oo iyo saameeyeen dagaalan dhexeeya beela isku horjeeda isku dhacyada ayaa waliba lahatabyahay laha ku tabyahay dhinaca xeebta magaalada boort sudan inka yaraan shan ruux ayaa laka diliyay qalalaasaha meelo tumisada kalen iyo ka dhaawacmeen sidiioo shaaciyeen warbaahinta dowladda ee sudan xafiiska dowladda dowlad goboleedka xiigi badacas iyo waltiro ee makasheegna bayaanka usaasaari dagaal beeleedyada hakanagnagday dalka suudan iyo waliba iyo dhex maraayana kooxo kushal socda qabiilaha isku horjeeda oo mararka qaar ka dagaalamayeen qeena qeybsiga kheyraadka dabiiciga ee warkii duhur nimantaninka dhonyi warka waliba siin la socodsiyaano maxamed cabdiraxmaan maxamed yareed dhiniga farsamada eena saaxiibkay shuuri ayaa galan kujeysadii warkun warlamid intaneedun ku kulmaan sidaas iyo ammaano allah
fm radio baydabo waa fm